Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
marar badanaa waxaan arkayaa maamulada kuleel gaarka ah aad u sheegaysaan dowlad goboleed aad u sheegaysaan ma aha dowlad goboleed waa maamulo kumeel gaar ah oo la doonayo in loo bedelo sharciga markaana la kusii jiro ee noqoto dowlad goboleed marka sidaa hadalkiina sharci dejiyaal tihiin min fadlakum hadda inta waxaan ka maqlaayay dhowr jeer oo ah dowlad goboleed dowlad goboleed dowlad goboleed waxay dowlad goboleed xubin ka noqotay federaalka noqon karta maalintii baarlamaanka kan uu yidhaahdo gobolada hiddo oo isu tegay ayaa aan ansuxinay inay noqoto dowlad goboleed oo xubin ka noqon karta federaalka marka taa waxaa weeyaan yara yaa magaciisi xeriyadaas aan aan iska ilaalino dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa soo hadal qaaday adeegsiga lacagta shilinka soomaaliga oo meesha ka baxay waayadii u dambeeyey guddoomiye jawaari ayaa tilmaamay in lama huraan ay tahay in heshiisyada la gelayo iyo wax walba oo la qabanayo lagu horumariyo adeegsiga lacagta shilinka soomaaliga si shilinkeena soomaaliga uu awood u yeesho waxa uu tilmaamay arrintaasi in guddiga maaliyadda ee baarlamaanka iyo wasaaradda maaliyadda looga baahan yahay in qaraar ay ka keenaan baarlamaankan ay hor keenaan si loo meelmariyo qodobka labaad golahan waxaan rabaa madaciyarna isku raacno in loo baahan yahay shilin soomaali in uu keen la keeno adeegsigiinu soo noqda isaga kan lagu qaadbaxayo isaga yahay kan astaanta qarannimada ay saaran tahay isaga uu yahay heshiisyada soomaaliya lagu galeen in asaga shilin soomaali lagu galo haddii sharciga si kale usan uga cafimin taasi markaa iyado qaraarkaasi aan haddeer awood ma soo gaari karo laakiin waxaan codsanayaa guddiga maaliyadda in maaragtaa wasiirka maaliyadda guddiga iyo cid alle cidda ay rabaan ay lasoo tashadaan qaraarkaas ay inoo keenaan si u nasaa badan taa waa nidaam iisa soo jeedin oo aan jeclahay inaad ila qaadaan